bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri alfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin darsigana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol sideetan iyo sagaalaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala yasaluunaka can ilahillah qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo bayaaniyey aayaadkii aynu soo qaadannay ee dersigan ka horreeyey axkaamta soomka laynoo soo caddeeyey ee mu'miniintana loo ogolaado loo baneeyey inay cunadii iyo cabbitaankii iyo la imaan karaan xilliga hameennimada bisha soomka iyo nikaaxii iyo waxyaalahaasoo dhan markii laynoo soo caddeeyey dadka xoolahooda in la cuno in layska reebay xaqdarro in lagu cuno la-anna qofka muslimka laa yasixu lahu an yastamtica bilmaali alxaraam qof muslima waxa weeyaan kama munaasabu ma aha inuu iskaga raaxayso xoolo xaaraana ramadaan iyo ramadaan keyrkiis labadaba marnaba markii intaa laynoo soo sheegay oo soomkii laga soo hadlay soomku waxyaalaha uu xiriirka la leeyahay waxaa ka mida dee bisha in la arko marka la soomayo markaas mar haddii bishii la soomayo aragtideeda lagu soomaayo arrin bilihii la xidhiidha iyo cibaadaadku sida ay bilaha ay ugu yihiin biluhu siday cibaadaadka loogu wakhtiyeeyey baa halkan ilaahay inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala waxaa laynoo caddaynayaa biluhu inay mawaaqiit u yihiin cibaadooyinka cibaadaadka dadku la imaanayaan soom ama ha noqoto ama ha noqoto daacooyinka kale qaybo ka badan oo ka mid a qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyullaahi maxamed oo calayka asalaatu wasalaam canil ahillati bay wax kaa weydiinayaan ahillada iyo bilaha ayay wax kaa su-aalayaan canil ahillati canil hilaal hilaalka waxaa la yidhaahdaa bishu markaay ilaa hameenka koowaad ilaa hameenka labaad ilaa hameenka saddexaad baa hilaal la yidhaahdaa oo ahiladii ay noqonaysa taas bay wax kaa weydiinayaane qul waxaa dhahdaa hiya ahiladaas iyo bilahaas mawaaqiitu mawaaqiit weeyaan wakhti qabsasho weeyaan wakhtiyaal bay u tahay linnaasi dadka cibaadaadka dadka linnaasi dadka mawaaqiitu weeyaan oo linnaasi iyo wal xaji xajka xajkana mawaaqiid iyo wakhti bay u tahay waxaad u dhahdaa awqaad bay waxay u tahay cibaadooyinka ad la imaanaysaan waxa weeyaan calaamaad mawaaqiit wakhti qabsasho weeye iyo wakhtiyeyn iyo calaamaad xilliyo calaamaysan oo la garanayo bay linnaasi iyo walxaji labadaba u tahay weeye waa macaalim aa ku garanaysaan xilligii soomka xilligii xajka xilligii sakada aa ku garanaysaan weeye bilaha kula soconaysaan aayaddu waxay ku soo degtay baa layidhi saxaabada qeyb ka mid ah waxay dhaheen yaa rasuula allah calayka asalaatu wasalaam waa maxay bisha xaalkeedu iyo hilaalka yabduu daqiiqan wuxuu marka hore dhalanayaa muuqanayaa isagoo yar oo aada u yar mithla alkhayd iyadoo miiq oo kale ama duntaoo kale aamoodid buu dhalanayaa xariggaa yar ama saa qoolaabkaa yar ah uma yaziidu waa kordhayaa shaa hilaalki waa soo badanayaa ilaa uu ka buuxsamo oo dayax ka noqdo oo ka ekaado hadhowna bisha aakhirkeeda waa soo yaraanayaa waa soo yaraanayaa waa soo yaraanayaa ilaa uu ka gaaro markii waagii hore u dhashay oo kale sida u ahaayoo kale u noqonayaa marka dambe bishu sii dhammaanayso markay dhalatay oo kale u ekaanaysaa marka waxay su-aashu weeyaan maxaam hilaalku uusan la noqon hal qaab oo hal si a muxuu la noqon waayey sida qoraxduba ay tahay oo qoraxdu markay soo dhalato iyo markay dhacayso waa isku mid marka bishuna markay dhalato iyo markay dhammaanayso maxay isku mid la noqon weyn su-aashaasay keeneen baa layidhi markaasaa ilaahay soo dejiya yasaluunaka canilahilla waxay wax kaa weydiinayaan ahillada xaggeeda oo waxay leeyihin maxay bishu sidaas ugu dhalataa hadhow u weynaataa dayax weynoo goobaabina u noqdaa hadhow usoo nusqaamaayo usoo yaraadaa ilaa uu ka gaaro markuu dhashay sidau ahaayoo kale su-aashaasay ku weydiinayaan wey markaasaa waxaa la yidhi qul waxaad dhahdaa hiya iyadu ahiladu mawaaqiitu mawaaqiit bay u tahay linnaasi wakhtiyaal bay u tahay wakhti qabsashay u tahay dadka iyo xajkaba dadkaa wax ku mudaysta waxbay ku mudaystaan waxaa weeyaan deyntii dadku kala qaadanayeen bishii baa lagu mudaynayaa bishu markay intaa tahay ama bilhebel baan kuu keenayaa cibaadaadkii baa ku mudaysan oo waxa weeyaan soomkii oo kale bishaas buu ku mudaysan yahay ramadaanka wal xaji xajkiina sidoo kale ugu ta bilihii xajka baa la xajinayaa waxa weeyaan zakadii oo kale bay mawaaqiid u tahayoo bishaas ama xilligaas baa qofkii zakadii ugu calaamasanta waxyaalihii kale oo ciddadii dumarku tirsanayeen iyo ballamihii kaleoo la galay iyo waxaasoo dhan mucaamalaadkii baa wakhtiyaal ay u tahy oo ay wakhti ku qabsanayaan oo bilihii ay u fiirsanayaan oo bilahaasi isla qabsanayaan oo isla sheegayaan marka iyagu waxay weydiiyeen bishu maxay sidaas ugu dhalataa iyadoo yar hadhow u weynaataa hadhowna u yaraataa su-aashay weydiiyeen iyo jawaabtii la siiyey fiiri farqiga u dhexeeya waxaa loogu jawaabay bishu maxay u yaraataa iyo maxay u weynaataa lama dhihin sidaasay u yaraataaye sidaasay u weynaataaye waxaa lagu hanuuninayaa waxa weeyaan su-aashu siday habboonayd inay ku keenaan jawaabteedii baa la siiyey jawaab baa la siiyey jawaabtaasi waxa weeyaan su-aal la rabay inay hadday mar wax weydiinayaan inay keenaan jawaabteedii baa la siiyey ilaahay wuxuu yidhi hiya mawaaqiitu linnaasi walxaji usluubka qaabkaa lagu jawaabo waxaa la yidhaha alusluub alxakiim usluubka noocaasa waxaa lagu hanuuninayaa sababta ay bishu saa la noqotay inaad weydiisaan maysan ahayn waxay ahayd faa'iidada ku jidha bilaha inaad su-aasha ka dhigtaan oo aad weydiisaan oo dhahdaan maxaa bilaha faa'iidooyin iyo xikmad ku jira sidaas bay ahayd ee ma ahayn inaad bisha yaraanteeda iyo weynaanteeda iyo waxaas aa weydiisaan waa usluubka cajiibkaada oo culimmada balaaqadu ka hadlaanoo al usluub alxakiim baa la yidhahdaa sidaa marka ay tahay qul baa la yidhi waxaa dhahdaa hiya mawaaqiitu bay linnaasi iyo walxaji iyo xajkaba u tahy labadaasba mawaaqiit ayay u tahay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaysa albiru birigu mausan marka bishaan yaraanteeda iyo weynaanteeda waa wax inaga qaybina ka ah ilaahay baa og ilaahay baa maamulaya subxaana wa tacaala qoraxdana ilaahay baa saa ka dhigay bishana ilaahay baa sidaa ka dhigay marka markay dadku bisha arkaan bishaasay kula soconayaan mucaamalaadkoodii iyo ballamahay galeen oo waxay ugula soconayaan mathalan qofkii qofka la ballamay wax kastaa kula ballame ama wixii ugu muddaysnaa markuu bishii arkaba wuxuu leeyahay wataa bishaa dhalatay bishaas baan kula ballama ama bishaas ee dayixi markuu arko bishaa dayixeeda ama gudcurkeeda ama bishaa dhammaadkeeda bishii baa la fiirsanayaa arrimihiina waxaa lagu wada xiray wax dadkoo dhan u siman yahayoo bishaa arkideeda iyo muuqaalkeedu binu aadamkii waa wax u wada muuqanayo jihadaasi ka fiirsanaya bilahan kale oo taariikhigaayoo miilaadiga ah iyaga waxa weeyaan dadku lama wada socon karaan dadka reer magaalka iyo dadka saacadaha haysta iyo dadka qalabyadan kaleo hadda soo baxay haysta iyo dadkaasaa la socon kara ee qofkaas meel kasta joogo buuraha joogo baadiyaha joogo hadduu doono saacada iyo raadiya iyo telefoonna iyo midna aan haysan isagu lama socon karayo laakiin wuxuu la socon karaa middaa ilaahay u sheego bishaasuu fiirsanaya bishaasuu fiirsanaya bilhebel marka ay dhalato baan kuu imaanaya ama xaqaadi ku siinaya ama gabadhaas ciddada ka baxaysa iyo wixii la mid a bishii bay ku fiirsanayaan waxaa caamkaaba ilaahay kaga xira oo loogu muddeeyey markaas middan kale dadka hadba fiirinaya oo qalabkii ka shaqaynaya haystabaa iyaga arki karaya dad khaasa weye wax khaasana laguma xirana wax caamay arrinta ku xirantaha mawaaqiitu linnaasi walxaji weeyaan ahiladu bilihii waa sidaas sidaasaa ilaahay ugu raxmadayoo oo ugu xiray mucaamaladoodii qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaysa albiru birigu muusan ahaanin iyo wanaagga iyo samafalku bian taatuu inaad tagtaan bian taatuu inaad timaadaan albuyuuta guryaha inaad uga timaadaan min duhuurihaa dhabaradeed guryaha dhabaradooda inaad uga timaadaan biriga iyo samafalku maaha waxay samayn jireen jaahiliga qofku markau xaj iyo camal iyo xirto iyo safar iyo rabo bay waxay samaynayaan guriga waxay ka baxayaan meesha muskiisa oo gadaale hadhow markuu yimaadana meesha muskaabuu ka soo dhaadhacaya oo waxay leeyihiin biriga iyo samafalka iyo wanaaggiibaa sidaas ah sidaas bay iska dhaadhiciyeen oo ay aaminsanaayeen markaas haddii gurigu xataa guri adag yahay waa inay halkaa ka dalooliyaan halkaasay ka daloolinayaan halkaas goda bay qodayaan halkaasay ka baxayaan ilaahay wuxuu yidhi sidaa birigu maaha birigu waxa weeyaan walaakina albira birigu man ittaqaa biru man ittaqaa weeyaan qofka cabsaday biriga iyo samafalka uu la yimid weeye camalu man ittaqaa birigu waxa weeyaan waa camalka saalixa oo ilaahay idiin dhoweynaya xaaraamtana inaad ka dheeraataan oo kaga fogaanaysaan kaa weeyaan waatul buyuuta guryaha imaada baa ilaahay yidhi min abwaabihaa albaabadeeda xaggeeda guryaha kaga imaado guriga albaabka loogu talagalay xaggaas kaga imaada baa ilaahay leeyahay waatul buyuuta min abwaabiha guryaha albaabadooda kaga imaada waataqu llaha ilaahayna ka cabsada subxaanahu wa tacaala ilaahay ka yaaba lacallakum waxaa mudantiin tuflixuun inaad liibaantaan waataqu llaha ilaahay ka cabsada oo ka yaaba subxaanahu wa tacaala lacallakum tuflixuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqaatiluu la dagaalama waqaatiluu dagaalama fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa kula dagaalama aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya waxaa la dagaalantaan qaatiluu fii sabiilillahi baa lasoo hormariyey marka fii sabiilillaahida waxaa loo soo hormarinayaa waxaa la rabaa waxa loo dagaalamayo dagaaladu waa badan yihiin magacyo badan bay leeyihiin dad baa waxay sheegan karaan inay xaqiyo wanaag u dagaalamayaan iyagoo laga yaabo inay xaqiyo wanaag iyo diinta ay ka fog yihiin marka qaatiluu dagaalama fii sabiilillaahi ilaahay waddadiis waddo kale iska ilaaliya wey waxaa niyadiinu ha ahaato iyo ujeedkiinu liiclaa'i diinillaahi diinka ilaahay koriyeelkiis waxaana la dagaalamaysaan aladiina kuwa la dagaalama yuqaatiluunakum iyaguwa idinla dagaalamahaya oo gaalada ah waxa lala dagaalamayo horta waa inay yihiin kuwa idinla dagaalamaya oo kufaarta ah ujeedkiinuna idinka waa inuu yahay fii sabiilillahi ilaahay dartii iyo diinka ilaahay koriyeelkiis wax kale iyo ujeed kale waa inuusan ahayn geesi weeye ha la yidhaahdo iyo waxa weeyaan intaasoo qofbuu gaalbuu dilay iyo intaasoo xoolahabuu ku baxshay iyo waxaasoo dhan waa dagaalyahan iyo waa madaxnimo qof ku raadinaya iyo waxaasoo dhan lama rabo waa fii sabiilillaahi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tactaduuha xadgudbinina oo markaa dagaalka xataa ku jirhaan xadgudub iska ilaaliya in allaha ilaah laa yuxibu ma jecla almuctadiin kuwa muctadiinta ah ilaahay oo dulmiga la yimaada ictidaha la yimaada ilaahay kuwaa ma jecla arrinkan wuxuu ahaa baa layidhi waa dacwada diinka bilowgeeda hore markii dadka loogu baaqayay towxiidka iyo dacwada markii dambe waa la nasakhay oo suuradda bere aayadda ku jidha waqaatilu lmushrikiina kaafatan aayaddaas baa lagu nasakhay baa layidhi ama maahae aayadda lafteeda hadda aan marayno midaan ka dambaysa ayaa lagu nasakhayo waqtuluum xaysu kidtumuuhum ayaa lagu nasakhayna waa layidhi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqtuluuhum laaye gaaladii xaysu meeshii thakidtumuuhum aa ka heshaanba xilli iyo xaranba meel allaale meeshaad ka heshaan xaysu thakidtumuuhum wajadtumuuhum meel allaaliya meeshaa ka heshaanba kuwii gaaladaha laaye wa akhrijuuhum saarahum oo gaaladiiya min xaysu meel akhrajuukum iyaba idinka saareen gaaladu xaggee bay saxaabada ka saareen oo ay ka hijroodeen magaalada makaad waa iyagii saxaabadu ka hijroodeen nebigu waa isagii ka hijrooday calayhi salaatu wasalaam siday idinka saareen idinkuna uga saara wa ficlan sidii bay u dhacdayoo waxa weeyaan markii dambe oo fatxu maka kuwii gaalada ahaa waa iyaga meesha laga qabsaday oo laga saaray magaaladayni ka saareen muuminiinta ayaa iyagana laga saaray weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalfitnatu fitnadu ashaddu iyadaa darnaan badan min alqatli qatliga iyadaa ka darnaan badan waalfitnatu ashaddu min alqatli fitantu fitnadu iyaga iyadaa ka darnaansho badan qatliga ayay ka darnaansho badantahay iyo dilka iyadaa ka darnaansho badan weeyaan oo ka dhib badan laanna fitantu waa faafaysaa laakiin qatligu waxaa laga yaabaa qofkaa la yimid iyo qofka uu ku dhacay inuu ku kooban yahay ama fitantu meelo badan bay gaaraysaa waalfitnatu ashaddu min alqatl waa maxay fitantaasi qofka muuminka diinkiisa in laga fitneeyaa ka darnaansho badan waxa weeyaan dilkiis ama kuwa gaalada kufriga iyo gaalnimada ayay ku sugan yihiin ayaa ka darnaansho badan gaalada layntooda in xaramka gaalada lagu laayo waxaa ka daran gaalnimada ay aaminsan yihiin oo ay wataan oo hadday hadda dhahaan maxaa xaramkii dagaal uga dhacay ama cid loogu laayay gaaladii xilligaas gaalnimada ay ku jiraan baa ka daran layntaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tuqaatiluuhum hala dagaalinina oo ha ku bilaabinina dagaalka cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh agtiisa ha kula dagaalaminin oo dagaalka ha ku bilaabinina idinku muuminiinay kuwaa gaalada ah xataa yuqaatiluukum ilaa idinkula dagaalamaan iyagu fiihi fiihi dhexdiisa cinda almasix xaraamka ilaa iyagu idinkula dagaalamaan idinku dagaal ha ku bilaabinina ilaa iyagu dagaalka bilaabaan fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan faqtuluuhum idinkuna laayo weeyaan hadday halkaa dagaal idinku bilaabaan iyo qitaal faqtuluuhum weeyaan idinkuna halkaas kula dagaalama oo ku laay markaas waa laydiin ogolaaday laanna iyagaa bilaabay xurmadii xaramka iyagaa macnaha dhaawacay iyagiibaa markaa laiska qabanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kadalika kadalika sidaas xukunkaas jazaau lkaafiriina kuwa gaalada kaafiriinta abaalkooda wey kadalika sidaas oo macnaha haada alxukmu ka dhigan xukunkan isagaay jazaau lkaafiriina jazaau kulli man kafara billaah qof kastoo ilaahay ka kufriyey qof kastoo ilaahay ka kufriyey abaalkiisi weeye baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala fa in intahow hadday ka joogsadaan oo ka reebtoonaadaan shirkigii bay iska daayeen waa islaameen kuwii gaalada ahaa fa inna allaha ilaahay kafuurun mid dhaafid badan weye raxiimu naxariisasha badan waxaa meesha kugu jira fa in intahow hadday arrintaa ka intoodaan oo ka joogsadaan oo islaamaan hee dee fa ka focan iska daaya idinkuna dagaalka joojiye maxaa yeelay fa ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun oo naxariisasha badan liman taaba waa anaaba qofka ilaahay u toobadkeeno u noqda ilaahay mid u dhaafid badan weeyaan subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay qur-aanka kariimka qitaal iyo dagaal laguma sheegin iyo jihaad ilaa haddii lagu sheegaba waxaa lala xiriiriyey kelimadda fii sabiilillahi waxaana la istusinayaa ujeedka dagaalkan looga jeedaa naf iska go keliya inaysan ahayne inay tahay kelimatullaahi in la kor yeelo ee inaysan ahayn dhul la qabsaday iyo saydaro iyo khaniimo iyo isi sarraysiin dhulka la ysku sarraysiiyo iyo waxyaalaha noocaas ah oo dunawiga la xiriira oo daniicadaado liita ujeedku maaha ujeedku maaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna ilaahaysan ka ahaanin fitnatun wax fitnaa fitnada shirki baa looga jeedaa la dagaalama xataa laa takuuna fitnatun inaysan ahaan fitno ula dagaalama macnaha ilaahaysan ka ahaanin wax fitno iyo shirki ah gaalada awooddooda jebiy kuwa idinla dagaalamaya la dagaalama ilaa aan waxa shirkiga ka baaqi noqon dhulka dushiis oo wayakuuna diinu xataa yakuuna diinu diinku ilaah ka ahaanayo lilaahi ilaahay ugu ahaanayo diinka ilaahay macnaha mid daahir oo muuqda oo sarreeyo diinaha kale ka sarreeya ilaa u ka ahaanayo sidaas sameeye weeyaan sidaas baad samaynaysaan wey aayad kale waxay oo yakuuna diinu kulluhu lilah dee markaas waxaa taa kulluhu loogu daray gaalooyinkoo dhan bay baa markaas laga hadlayay had ma ahayn meeshan keliya kuwii quraysheediyo kuwii carabta keliya markaa laga sida halkaanoo kale maysan ahayn ee wayakuuna diinu kulluhu lilahi saasaa loogu daray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain intahow hadday reebtoonaadaan oo joogsadaan oo dagaalkiina ka istaagaan oo dagaalka idinka joojiyaan falaa cudwaana wax ollaytana ma ahaanin ilaa cala aldaalimiin kuwa daalimiintaa dushooda mooyaan waxa weeyaan hadday iyagii aysan dagaalkii joojiyaan oo iska daayaan oo ka reebtoonaadaan dee yaan lala dagaalami weye maxaa yeelay falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin qofka markaa la dagaalamay isagii baa markaa ku socda cudwaankii iyo dulmigii waxaa sideedaba la rabaa marka cudwaanku waxa weeyaan cid kale dushooda ma ahan ilaa cala aldaalimiin ama faynintow haddayba ka joogsadaan shirkiga xumaantii ha ku sii xadgudbinina la-anna bishaan xurmada leh iyo bilahan xurmada leh dagaalka waxaa loo ogolaaday oo mu'miniinta loogu ogolaaday cudwaanka iyo xadgudubka gaaladu samaynayaan in la reebo la joojiyo la difaaco darteed iyagii hadday joojiyeen marka waa laga joogsanayaa falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ashahru alxaraamu bishahri alxaraam ashahru bisha alxaraamu ee xaraamka ah ee xurmada leh oo looga jeedo bilaha xurmada leh ashahru alxaraam shahriga xaraamka ah ee xurmada leh waa bilaha xurmada leh dhammaantooda bishahri alxaraami muqaabalun waa mid la qaabilinayo bishahri alxaraam shahriga kaloo xaraamkaa baa la qaabilinayaa ashahru alxaraamu bishahri alxaraam waxay ka dhigan tahay bishii xurmada lahayd hadday iyaga xadgudub iyo dagaal soo qaadaan waxaa la samaynayaa la qaabilinayaa idinkuna gacnaha ha laabanine iyadaa la qaabilinayaa waa laiska celinayaa waa laiska difaacayaa waa lala dagaalamayaa gaaladii wey ashahru alxaraamu muqaabalun waa mid la qaabilinaya bishahri alxaraam waalxurumaatu xurumaadka waxaa la yidhahda xurumaad ya waxyaalaha xurumaadkaay oo dhan walxurumaat wax allaale wixii xurumaada oo tacdiimin iyo ixtiraam iyo mudan oo leh xurumaad baa la yidhahdaa walxurumaatuna qisaasun yejrii fiihaa dhexdeeda waxaa dareeraya qisaasun qisaas baa dareeraya weeyaan iyaguna waa sidoo kale weeyaan sidoo kale ayaa la samaynayaadoo qisaaskaasaa iyadana dareeraya weeyaan walxurumaatu qisaasun xurumaadkaas marka waa maa yajibu ixtiraamuhu wixii in la ixtiraamo uu waajibay weeyaan xurumaadka noocaasa qisaas baa ahoo mathalan xurumaadkaas waxa weeyaan bishii xurmada lahayd ama iyo magaaladii xurmada lahayd iyo ixraamkii xirashadii lafteedii waxyaalahaas hadday xadgudub idinku sameeyaan waa ka goosanaysaan qisaasun baa macnaha weeyaan iyadan idinkuna waa ka goosanaysaan intii oo kale ayaa ka goosanaysaan ee dhihi maysaan muxrim baan nahay oo waxba ma samayn karno beledulxaraam baan joognaa oo waxba kama samayn karno bil xurmale baan ku jirnaa oo macnaha iskama celin karna sidaa dhihi maysaan ee waxa weeyaan walxurumaatu qisaasun weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman ictadaa qofkii xadgudba calaykum dushiinna ku xadgudba factaduu calayhi idinkuna ku xadgudba bimili ma ctadaa bimili maa shay oo kale ictadaa xadgudba calaykum dushiinna intuu idin yeelay oo kale idinkuna yeela oo iska celiya naftiinna ka difaaca weeyaan waxa weeyaan xaramka ama bishaa xurmada le ama sidaas hadduu isagu dhibaato idinku sameeyo idinkuna intii oo kale ku sameeye markaa isagu hadduu xadgudub sameeye tii dambena waxaa laga cabiray idinkuna ku xadgudba factaduu caleyhi isku macno maahoo lafdigaa isku mid ah waxaa weeyaan waxa la yidhahdaa mushaakala idinkuna waxa weeyaan ka goosta weeyaan mushaakalada waxa weeyaan lafdigiibaa isku mid ah oo ictadaa iyo ictaduu waa isku mid macnihiina waa kala duwan yahay waxay ka dhigan tahay wajazaau sayi'atin sayi'atu milahaa oo kale sida ilaahay u yidhi carabtu waxay dhahaan dalamani fulaan hebel baa i dulmiyey fa dalamtu anna waa dulmiyey adugu marka maadan dulmine wixii uu ku gaarsiiyey baa ka goosatay macnaha weeyaan marka idinkuna qofkaa idinku xadgudbay faman ictadaa calaykum kan idinku xadgudbay dushiina factaduu caleyhi idinkuna ka goosta weeyaan ka abaalmariya dhibto idin gaarsiiyey bimili ma ctadaa calaykum intuu idinkaga xadgudbo oo kale idin gaarsiiyadoo kale sidaa ku sameeya baa ilahy leeyahy subxaana wa tacaala wattaqu llaha ilaahayna ka yaaba waclamuu waxaadna ogaataan ana allaha ilaahay maca almuttaqiin kuwa mutaqiinta ilaahay mucahooda iyo macyadooda inuu yahay la jirankooda ilahay inuu yahay subxaana wa tacaala wuxuu macooda ku yahay nasriga iyo ayididda adduun iyo aakhiraba ilaahay ou kaalmaynayo wa anfiquu bixiya fii sabiilillaahi ilaahay wadadiisa markii jihaadkii laga soo hadlay nafta in qofku naftiisa jihaadka geeyo oo naftiisa oo macnaha diinta ilaahay uu dagaal ku galo oo gaalada ka celiyo xoolihiina in jihaadka lagu galo iyana la bixiyaa la sheegaya wa anfiquu bixiye fii sabiili illaahi ilaahay wadadiisa subxaana wa tacaala wa anfiquu bixiya fii sabiilillahi ilaahay wadadiisa xoolihii ku bixiya wey amwaalakum dee bixiya meesha kugu jidha xoolihiina bixiya walaa tulquu ha tuurinina beydiikum gacnihiinna gacnaha naftoo dhan baa looga jeedaa gacnaha la cabiray laakiin naftoo dhan baa loo jeedaa walaa tulquu ha tuurinina ha ku ridinina biaydiikum gacnihiinna iyo naftiinna ila tahlukati tahluka iyo halaag tahluka waa la yidhaa yaa halaag ha ku tuurinina sidaas halaagga ha ku tuurinina xoolihii halaagga muxuu noqonaya inaad ku bakayshaan inaad fii sabiilillahi wax ku bixisaan waa tahluka oo halaag baad ina siibaya cadowgii baa idinku xoogaysanaya mar haddii muslimiintu isku xirnaan waayaan oo gaalada iska difaaci waayaan oo naftooda iyo maalkoodaba geyn waayaan dee cadowgii baa xoogaysanaya ama walaa tulquu beydiikum ila tahlukati waxa weeye jihaadka ha ka teginina fii sabiilillaahi ah kan xaqa lagu jihaadayaa la sheegayaa kaa ha ka teginina oo haddaa ka tagtaan oo xoolihiinna iyo caruurtiinna iyo adduunkiina ku mashquushaan sida maanta muslimiintu ay noqdeen maxaa dhacaya waxaa weeyaan sidaanaa dhacaysa walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati weeya tahluka markaa qofkaa naftiis ku tuuro wa axsinuu ixsaan sameeya ina allaha ilaahay yuxibu lmuxsiniin kuwa muxsiniinta ilaahay mid jeceloo thawaabiyo weeyaan sidaa axsaan ixsaan sameeya acmaashii dhoo dhan ixsaan iyo samasameeye samafal sameeye ilaahay baa idin jeclaanaya subxaana wa tacaala owliyada ilaahay muqarabiinta ah ayaa ka mid noqonaysaan waxaa la yidhi nin muslimiinta ka mid ah wuxuu isku xambaaray oo dhexda u galay ciidankii reer ruom markaasou markau dhexda u galay keligiis dadkii baa ku qayliyey waxaa la yidhi subxaanallahi ninkan naftiisiibuu taaluka ku tuura abu ayuub al ansaari baa wuxuu yidhi aayadda akhriyaysaan annagay nugu soo degtay haddaan nahay reer ansaareed markii ilaahay muslimiinta ciseeyey oo taageerayaasha muslimiintu bateen ayaa waxaan yidhi hadda islaamku ciidan waa haysaaye haddaan xoolaheenna ku nagaanno xoolaheenna hagaagsanno bal ka warrama markaasaa aayaddan soo degta waxaa la yidhi war ilaahay waddadiisa wax ku bixiya naftiinnana taalukaha ku tuurinina taalukadu waa maxay markaas xoolihii iyo xoolihii kobcintooda keliya in lagu dhex nagaado qofka muslimka wuxuu ka fakaraya keliya xoolihiisa iyo waxa soo gelaya iyo ganacsigiisa iyo xoolihiisa miyiga iyo keliya hantidiisa ay tahay jihaadkii u ka tagay fii sabiililah lagu jihaadayey diintan iyo koryeelkeeda uusan marna maaragtay qalbigiisa usan ku jirin wax ku qabanayn wax u taraynin taas marka baa taaluka ah waaye ninkan hadda gaalada la dagaalamay taaluka maaha abu ayuub al ansaarina sidii uu ugu taagnaa jihaadka buu ku dhintay fii sabiilillahi ilaa lagu ilaa uu shahiidoobay laguna aasay wadanka ruum macnaha hadda wadankan waa isaga turkiga waa isaga halkaa ku aasan abu ayuub al ansaari radia allaahu canhu wa ardaahu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waatimu taam yeela alxaja xajka taam yeelaya walcumrata cumrada lilaahi ilaahay waxa weeyaan xajka iyo cumrada taam yeela iyagoo taamo shuruudooda iyo arkaantoodii aa oofiseen taam yeela lilaahi liwajhillaahi tacaala ilaahay darti u taam yeela fa in uxsirtum haddii laydin sharo oo xajkii laydinka manciyo laydiin diido oo laydinka joojiyo famastaysara fa calaykum dushiinna waxaa mastaysara wixii fududaada oo min al hadyi hadyi ah qofkaa xajka laga joojiyey oo cunaqabataynta lagu sameeyey oo xajkii inuu gaaro loo diiday waxaa laga rabaa famastaysara min alhadyi fa calaykum mastaysara min alhadyi hadyi buu gowracaya ama neef geela ha gowraco ama neef lo-a ama neef ariya neef ariya ugu yar waxa ugu sahlan istaysara waa neefka ariga weeyaan qofkaa xanuun buu la gaari waayey cadow baa u diiday markaasoo qofkii wuxuu damcay mar haddii u suuroobi weyda inuu iska taxallulo hadyigaasoo horta gowracaya fama staysara min alhadi walaa tacliquu ha xiirinina ru'uusakum madaxyaashiinana ha xiirinina xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyigu ka gaaro maxillahu makaanu xalaalowgiisa meesha makaanu xalaalowgiisaa ilaa hadyigu ka gaaro timaha ha xiirinina ama ha jarinina meesha xalaalowgiisana waxa weeyaan waa meesha neefka in lagu gowraco ay bannaan tahay waa xaramka ama waa makaanu lixsaar imaamu shaafici sow qababa meeshaa qofka lagu sharay oo uu dhaafi waaye wey markaasaa waxa weeyaan neefkii barkii la gowracay oo masaakiinta hilibkii loo qaybiyey kabacdi ayuu madaxii xiiranayaa ama timihii jaranayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman qofkii kaana ahaaday minkum xaalow idinka idinka mid yaha mariidan mid xanuunsan oo amase bihii isaga adan dhibi ku sugan tahay miraasi madaxiisa madaxa dhibi kaga sugan tahay qof baa jiran jirow qabaa ama waxa weeyaan madaxaa dhibi kaga sugan tahayoo timaha iyo waxaasaa dhibaata ka haysa waxay ka dhigan tahay markaasuu timihii xiiray fa fidyatun fa caleyhi isagana dushiisa waxaa ah oo madax dhibaatada kaga sugani waxa weeyaan madaxiibaa bahal kaga dhashay sidii injirtii iyo madax xanuun iyo dhibaata un madaxa ka haysata markaasuu timihii iska xiiray fa fidyatun fa caleyhi dushiisa waxaa fidyatun fidya fidyadaasoo min siyaamin soom ku bayaansan soom ah saddex maalmood buu soomayaa aw sadaqatin ama sadaqa ah saddex saac buu bixinayaa lix miskiin buu u qaybinayaa oo amase nusukin nusuga neef ari oo gowraca neef ariyo gowracaya taas buu isaguna bixinaya fidyadaas sidaasu isaguna u bixinayaa qofka isaga ah markaa qofkii haddii la sharay oo hadigaasuu bixinaya haddii uu hadigii waayo qiimaha u leexanayaadoo neefkii uu gowrici lahaa qiimihiisii ayuu bixinayaa raashin buu macnaha kusoo gadayaa raashinkaasuu sadaqaysanayaa meeshii lagu sharay oo lagu go-doomiyey buu ku bixinayaa hadduusan taa awoodinna raashinkaas intuu mud noqon lahaa ayaa la xisaabinayaa mud kastana maalin buu ka soomayaa mud kasta maalin buu ka soomayaa sidaasuu ku xalaaloobayaa dhiiggaas waa dhiiggii la dhihi jiray damu tartiibin wa tacdiilin dhiiggii la dhihi jiray weeyaan maalin kasta raashinkaa mid buu ka soomayaa sidaasuuna ku xalaaloobay qofkaas aayadda markaa faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin waxaa la haleeshiinayaa awdaas horta waa takhyiir waxaa la haleeshiinayaa qofkii cududaar u xirtay haddii la yidhi ha bixiyo cududaar la-aankii timaha u jarayna hadde waa min baabi awlaa weeyaan waxaa kaloo la mida qofkii diib diibka diib udgoon buu isticmaalay ama lubsiga dhar buu xirtay ama duhn iyo subag buu isticmaalay ashyaadaasna iyana waa la haleeshiinayaa ilaa sideed shay baa la gaarsiiyaa fidiyihiioo la jaray iyo waxyaalahaasaa ka mid ahaa waxa weeyaan isaguna intaanu kale unbuu bixinaya qofkii arrimaha mid ka mida ku dhaca qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa idaa aamintu markaa aamin noqotaan oo cadowgii ka aamin noqotaan ama cadowba ma jirin ama ilaahay baa idinka waday faman tamataca qofkii tamatuca bilcumrati cumra ku tamatuca oo waxa weeyaan cumradii buu la hor yimid oo cumrow la yimid ilal xaji laga gaarayo hadhowna xajkiibuu la yimid xajkiiba hadhow xirta qofkaa mutamatic baa la yidhaahdaa saddexda noocoo loo xirta xajkii cumrada mid ka mida weeyaan waa tamatuc waxaa kaloo jira kiiraan oo xajkii cumrada iskumar inuu xirto waxaa kaloo jira ifraad oo xajka in la hormariyaa cumraduna ay dambayso markaa qofka noocaa sameeyey famastaysara baa isnadufa caleyhi dushiisa waxaa ah mastaysara wixii fududaado oo minal hadyi hadya waa neef ariya qofka markuu cumrada hormariya hadda sida inta badan loo xajiyo weeye oo tamatuc la yimaado cumradaas markuu dhammaysto hadhowna xajkii xirto shuruudihiinay sidaa noqdaan wuxuu la imaanayaa neefkaasuu gowracaya neefkaas hadigaasuu bixinaya faman lam yejid qofkaan helin hadigii fa siyaamu halaathati ayaamin fa caleyhi dushiisa waxaa siyaamu fa siyaamu halaathati ayaam saddex maalmood soonkood fil xaji xajka dhexdiisa waa maxay fii xaalil xiraami bihi xirashada xajka la xirtay intou xajka xirto buu saddex beri soomaya hadda in badanoo dadka ka mid a iyagoo aan xajka xiran ayay soomaan madhabka imaamu shaafici xajkaa la xiranayaa horta markaasaa la soomaya weliba maalmaha carafo ka horeysaa fiicanoo maalinta lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad inuu qofku ka dhigto saddex maalmood buu isagoo muxrimoo xajkii xiran ayuu soomayaa wa sabcatin toddobou soomayaa wa sabcatin toddoba idaa rajactum markaa noqotaan idaa rajaca lama dhihin idaa rajactum markaa noqotaan weeyaan wadankiina a u noqotaan iyadana toddobada beri oo kalea soomaysaan ilaahay wuxuu yidhi tilka taasina casharatun waa toban saddex lagu daray toddoba waaba toban waa la garta kaamilatun oo dhammaystiran kaamilatun maxaa loogu sii dara ilaahay baa waxaas xikmadaha loogu sii daray ka mida culimmadu dheheen kaamilatuntaas qofku neef ha gowracaa la yidhi hadduu soomay marka inuusan isdhihin malaha soonkaani ajarkii hadyiga oo kale ma laha saa maahay waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan waa toban kaamila oo dhammaystiran ajarkii hadyiga oo kale buu leeyahay qofku nusqaani kuma jidho wey marka soonkii in laga hormariyo qofkii oo aan weli ixraamkii la imaan falaa yajuusu taqdiimu soomi cala alixraami bih xajku aan la weli la xiran in laga sii hormariyo soonkii ma bannaana imaamu nawowi sidaa filaya muslimka inuu kusoo raray sharxiisana saxiixu muslimka waxa weeyaan waa sahwi baa layidhi masaladaas lanna soonkaani waxa weeyaan waa cibaada badaniya laa yajiisu taqdiimuhaa calaa haani sababayha labadii sabab in laga hormariyo lama ogola waxa weeyaan waa waa in uu qofkii la yimaado weeye marka hore waa inuu la yimaado ixraamkii xirashadii waa inuu la yimaado qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi daalika xukunkaas oo hadyigaa la waajibiyey iyo soonkaasiyo liman ba u ahaaday lam yakun ahluhu ahalkiisa uusan ahaanin xaadiri ilmasjidi alxaraami masaajidka xurmada le kuwa xaadiroo degan hadduu qofku masjid xaraamka degan yahay xaramka ama sida imaamu shaafici qaba xaramka masaafatulqasri uga dhow yahay masaafatulqasri uusan uga fogeyn waxa weeyaan lagama rabo hadyigaas iyo soomkaas iyo lagama rabo wax dhiiga iyo wax soona waxba laguma laha hadduu doono ha tamatuco hadduu doono ha tamatuco waxba laguma leh ehelkaas waa dadkii isagu macnaha u gacanta ku hayey baa looga jeedaa waxaa qofkaas la mid ah tamatuca ee dhiigga lagu yeesho mutamatica ah qofka qaarinkaabaa la haleeshiiyado xajka iyo cumrada isku mar xirtay isagana dhiiggaasaa laga rabaa oo waxa weeyaan dhiiggaas neefkaasu gowracaya isaguna ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wattaqu llaha ilaahay ka yaaba wuxuu idin amrayo ilaahay kaga baqo oo la imaada wuxuu idinka reebaya ka reebtoonaada waaclamuu waxaad ogaataan anna allaha ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu darnaan badan yahay inuu yahay ilaahay miduu ciqaabkiisu darnaan badan yahay ciqaabkiisu daran yahay inuu yahay sidaasna ogaada subxaanahu wa tacaala marka fa idaa aamintum markaa aamin noqotaan taasaan soo marnay aada aaminiin noqotaan markii horeba xajka aad tagteen ba ilaahay aamin buu idinka dhiga ama sirtum bacda alixsaar aaminiin intii laydin shalay kabacdi baa ilaahay ammaan idin siiyo aa aaminiin noqoteen dee markaa faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi baa dushiisa ah sidaas weeyaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab